adeer magaalada waxaan uu soo galnay markii ay ku fashilantay siyaasadii puntland oo muddo badan wax la isku dardarsaday ahayd oo aanu isku fahmi weynay ninkii aanu u dooranay oo aanu u maray sistamka aad og tihiin markuu ku fashilmay sistamkii puntland oo kii ugu dambeeyey aad ahayd ujeedeen darooga la isku leynayey iyo waxyaalihii dhacayay ayaanu maaragta annaguna waxaanu dooranay inaanu ummadana isugu yeero reer puntlandna ay ka tashadaanin aayahooda intaasaanu nimi ma garan qorshihiina xiga muxuu yahay warjahayaga xeexa wuxuu yahay inaanu isugu ugu baaqno dadka nabad ugu baaqno wax dhibaatay aanay dhicin dagaal dambe aanu dhicin dadkaani waa dad ehela wax maaragta dhibaata ka dhicin dhammaanna waxaan ugu baaqaynaa ama gobolka bari ha noqoto ama puntland ha noqoto mar haddii wixii la isku darsaday oo dhagaxa loo baxshay ay ku fashilmay ciddii loo dhiibtay waxaanu ku baaqaynaa annaguna nabad baanu ku baaqaynaa dadkana nabad baanu ugu yeeraynaa waa tashina waa ugu yeeraynaa meel ciidamo maleeshiyaad ama beeleed ay soo galeen oo maamul horey uu oga jiray ee dadka walaacay ka muujinayaan marka sidee ku dhihi kartaa magaalada waa xasiloon tahay magaalada adeer waa xasiloon tahay wax dhibina kama jidho mana ka dhacayso dhammaanna waxaan u sheegayaa ummadda in la isugu yimaado nabad oo lagu walaga wada tashado puntland waxay ku dhisan tahay wadatashi bay ku dhisan tahay haddana waxaanu ugu baaqaynaa dadka in la isugu yimaado wadatashibii puntland kow iyo labaatan sano ayay jirtaa marka maxaad hadda fawdo iyo kala tegis iyo yacni maleeshiyaad uruursi iyo iska hor imaad u abuureysaan idinkoo heli kara in wadahadal iyo garnaqsi aad ku heshaan waxa aad dooneysaan haddaa umahadsan tahay kelmadaas waa kelmadaan u ciil qabay inay weydiiso adeer waan ku salaamayaa annaga hadda waxaan hadlaynay websayte kasta oo jira dal waxaanu hadlaynay gobolka bari annagoo ah afar bilood oo afar jeer ninka dalka xakumaa uu yimi madaxweynuhu boosaaso marna uu diiday inuu nala fadhiisto nalana hadlo hadalkiisina uu ahaa wax oday la yidhaahdo iyo wax bari ka jira oo oda bari la yidhaahdaa ma jiro arrintana waxa weeye maamulka wax laysku darsaday weeye wixii aanu ka hadalnay oo tabanaynay haddii nalakala hadli waayey hasab waxaa noqonaysa haddee wixii waxaan hayna inay abuurmaaniin annagana waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye wadatashi iyo inaanu waxyaalaha jira wax layska weydiiyo ma garan sidee u arkeen dadkii deegaanka boosaaso maadaama aad magaaladii soo gasheen iyadoo aan laga warhaynin maamulna hore uu magaaladaasi oga jiray oo ay xasilooneed aba adeer waxay u joogaan dadku waa og yahay wax dhibina ma jidho wax dhiboo loo geysanayaana ma jidho magaaladana waa xasiloon tahay ganacsigu siduu ahaa buu u soconayaa dadku suu ahaa buu u shaqaynayaa wax dhib oo ka jirtaana ma jidho wax culays oo ka jiraana ma jiro ma u diyaar garowdeen cawaaqibka ka dhalan kara idinkoo maleeshiya wata inaad soo gashaan magaalo uu nidaamka jiray oo kala socotay oo deganayd dee waxay ila tahay cid kale ma soo marin dhul kale ma soo marina inaanu soo gallay adiguba oo luga ku soo gallay waa aragnaa adiguna waa ujeedaa waxaanu usoo gallay na waxa weeyaan haddee sida aada ujeedo weeye waana kaaga warranay waxyaalaha jira waanu u diyaar garownay inaanu maaragtaa insha allahu wax kasta oo jira wixii ceebana iska difaacno dadkuna nabad ku noolaado talana la isugu yimaado